bismillahi raxmaan raxiim arinta shabeellada hoos ku dareertamayb waa wal shalay igii ka bilowday mee intii mayl raayso dallan haduuna ka jaran iyo dhatiya oo dhanba howlgalka mayl raay safeyle aan ku dareeray nimanka nabadiidka oo aradayada ka suganaya mayb waaha erab tirsho ahay nanki inkiwinay afhayeen shoonaato ahay mayl raay tan subila ka dhaawacayo taqdanka dambaytina mayb degmada awdheegle ciidamada mayl raay dowladda federaalka soomaaliyeed iyo maamulka gobolka shabeellada hoos iskaa ladaayaan yaa galanta sabuuta ka dhikeen shacabkii meelo meel raay is dulmiga in badan ka habsiday meelo ka dulmiyayna ma walku dulqaaday marka mayb waa maamul shay iyo meel raay iyo dib u habeyntii iyo meel raay is gargaarshowna mayb waa si toosay waa andareera marka dee nimanna filcaari ahoo meel raay waqti shooba isku gabaabaday hadee walku yaaba mar marku intii wal habadaha ka ridaan marka walsaas haddii uu wiino meel raay ku jarmale sida geeka isinbuu dhigasayna mayb waa meel duleedka magaalada ee waa meel raay ciidamadan hore anban diyaar garoobeen yaa meel raaya walweerar ah ka qaadeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa maamulka gobolka shabeellada hoose oo iskaaladaayna maybu ahaa sidii la fadaay oo linku baahnayaa jawaabtiina embiyan wal oo meel raaya dhaawac oo ciidamada hadeeri iyo wal oo meel raaya dhimasho eena oo meel raaya qof iyo lama oo kale ah xoogga dalka soomaaliyeed hadeerino xogtaha haddahana deerti laakiin nimankii meelaha weerara maybu ahaa jabbi halagaa ka dhigi marka tanyada saaso marka gobolada soomaaliyeed oo dhan ba howlgalkana ku dareera gaar ahaan gobolka shabeellada hoose maybu ahaa mardhow maylaqaayo wala ku afjari doono xildhibaan sidaada sheegtay shabeellaha hoose ciidamada in iska jaraa maamulka gobolka iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo isgaabsadaayan yaa howlgal ku wadaan dagaalkii geeka indambooy oo kala maba in sheegtay in al-shabaab lakadhibi oo weerar ka haqaadi xiriirahee lasoo badana arrintaas xaq iyo jidana xaqiiq waay xaqiiq waay maamulka shabeellada hoose mayb waa koonfur galbeeda ku tirsanta koonfur galbeedna mayb waa dee xaruntii ku meelgaarka mayb waa dad baydhabow laakiin caasimadii rasmiga bara waaye maamulka meel roogay iyo meel raay dadka meel raay hormuudka ku ah mayb waa dowladda koonfur galbeed awaamiirtii ka shaqeeyahaya marka war ku suge mayb waa xaqiiq waaye
awdhiigle markii la fiiriyey ciidanka hadda haysada ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shileedii yaa qabsadeen muddan iyo maamulahayan tan intii iyo la wareegeyna dagaalihii al-shabaab kulukulumeena oo weerar haka qaaday al-shabaab hamiine intii iyo haysidan ilaa geekoon damboyti dhinagii iyo al-shabaab dagaaliyaan ku kooyay maamulka gobolka iyo guud ahaanba koonfur galbeed muhiimaddii in la tamayeed awdheegle degmada awdheegle mayb waa degmooyinka shabeellada hoose degmada kumid awood degmada uga soo saarka badan yaa kumid ata istaraatiiji waaye mayb waa al-shabaab markii degmada awdheegle ciidamada galaayaan mayb waa hal qofa tameenkaseen kurooreen markii ciidamada sabuuta meel raayso magaalada iyo degmada oo dhanba aan la wareegeen yaa maylinka sheegay waa niman haraade ayaa mil labaatan kilomitr magaalada anjarta iska kuusayaan lin sheegay ciidamada soomaaliyeed ee xoogga dalka soomaaliyeed yaa meel raay meeliyada weerar ka qaadeen weerarkii meelala ka qaadayna mayb waaha haddana wal baxsada iyo wal nololah ka qobada wala dila ilakuwaale saas dartee haddana geeka may sareenaha haddana ama meel raay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulkii aradaas meel raay koonfur galbeed dadkii dhan wada roogay iyo saraakiishoo dhan haddana aan diyaar garoobeen yaa haddana weerar lamaad haddana meel oo meel raay dhowr iyo toban kilomitr magaalada jarta ha ka qaadeen haddana mayb cashara la tusi weerarkii geeka oo kale madii una fiirina weerarka mayba la sheegay in usa eed un kululaayay dagaalkan usa wakhti badan qaaday saacado badan meel iska kaharbiyaan dhaniyada meel iska haysaday ciidankii meela haysaday iyo al-shabaab weerarkaa qaaday qaraxyo ayaa la sheegay in al-shabaab iyo adeegsadeenoo ilaa dhowr baawur meeliyo ka qarxiyeen dhaawacyo iyo dhimashayayin sheegtay oo meelaha ku deeri ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo fidha meela ka lahay tiro oo si rasmi ah isan hadda ma ogaateeno khasaaraha dhinaga dowladda ee ninshaha korta jirta wallaahi horta ciidamadan oo meel rahay danab sida gaarka inta u baran ciidamada turka soomaalta u bari walaa yoo lahan ta u bari mayb la dagaalanka argagixisada waay argagixisada geeki hore mayb waa xeradoo la dhisi jaray meel rahay derbiga ku galanay baawara ka dhowaan la rahay hadda warkii isugahay ma jiro xerada iyo meel rahay ciidanka meel rogo mayb anis jiraan tumi dhowr kilomitr baa anis jiraan ada horta markay xerasa ka deeri korto markan yoodo meeli xerada meelaha yoo hanjeedeenba dhowr iyo toban kilo tumi dhowr kilomitr kor iba meel raay la iska daarayba baawarkii wadadayna meel raay xero mahadirna meel la ka gubi haani meel raay de meel raay xeradaas iyo ciidankaas inay dhibaateen fadaayeen meeli badla ka baabi'i marka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo meel raay degmada Awdhigle iyo biiska damiyo meel ku waldadeen hatta xabadba ma waa ka dhawaaneen hatta walaano waad ma jiraan xaqiiqda kin sheegay marka meel dagaal ku dhinaamay boo khasaaro isku jira doona kulli khasaaraan dibala ku sheegi doona laakiin may bakin xaqiijiyay meel raay nimankii ha weeraray in meel raay khasaaro naf iyo maalba la meeliyo ku deeri marba sababto amibwa nang weerarayo nang omelray difaac adiba kulli adiba dareema korto marka arrintiyeeda amibwa aha geekinka damboyta aa u dheeglo lakrideen yaan haas cashar waay cashar lama taabtaan waay waayahay koonfur galbeed haddii una fiirina shabeellaha hoose ku tirsanto degmooyinka koonfur galbeed shabeellaha hoose degmooyin isyiidka degmi iyo baayo bokool degmooyinkii iyo dhammaan mobelskar ee koonfur galbeed oo caasimadana ku meelgaar ingata baydhabo hadda madaweynigii iyo baarlamaanka iyo golaha wasiiradaba iyo ka shaqeeyayaan galan intee la-eg iyo markaas ka leeyihin howlgallada shabeellaha hoose ku jira koonfur galbeed saadiiba ogtamay waa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya nan oo meel ra-iidda dadaal badamo usbuuca gudaantiis ama meel raayus shan maalmood gudaantiyo yaa meel raay gobolka boqolland kaseedi meel raay haddana meel raay haddana diyaarad intiisu haqu qaaday khaasi haddana haddana gobolka shabeellada hoose uusa kaseedi xarunta ganacsiga ee marka kaseedi ilahan ka dhawaay marka barnaamijkan gobolka shabeellada hoose ku dareeruma mayba waa hadee shari fara badanna meel raay ismiyeliyada ku dhiyaan ilaa ay xamar inseedi yaa meel raay dee codsigiishay iyo dadaalladiisu tallaabadii in kuritiisu wada qaadiyo marka safbalaaran laha qaadi bariiri laha qobaday meleray awdhegli la qobaday isaga aanolay dhulbada la qobaday arrintiyadan mayba waa eedyada madaxweynaha dadaalada badan wada iyo meleray sida nimanka nabadiidka meleray la dagaalamaha hay xoogan usan saaraha eedyadan kagama hanagaan marka arrintiyada sidii in bilaabay tilaayo waana masha allah mardho mayba miilo badan oo meleray haraadaga tan ee gobolada tan ee meleray deegaanada hankaan ee meleray iyo ka habsadeen oo dadka dullaayahayaan oo canshuurta ku qaadahayaan oo unugii dhalada beesashan leeyiin mayba waa kulley meel kale leen ba ha koramaayna intin iyo rogan may ku yaabo marka madaxweynaha mayba aha eedyada meel ray arrimo yahay dadaal badan inta wada ciidamadii koonfur galbeed iyo meel ray kuwa xoog dalka soomaaliyeed isbedel muuqdo ka jira
markii la fiiriyo mudane xildhibaan baarlamaanka koonfur galbeed hadda fasax ayaa ka jira guddigii baarlamaanka dhinaga amnigayaa adina ku tirsanta guddiga fidho degdeg ee kuweelada kulana ama kuweeladaayana arrimo oo kale madii dhi sida howlgallada oo kale madii iyo dareeraan arrimogaas fidhiisan kuweeladaasan jirtee ciidadan maanta jecelow mayba waa guddiga amniga ee baarlamaanka iyo mayba waa iyo technical committee kale la rawsuuna meel amniga iyo boolisinta cusub ku hadalaw iyo iyo guddi amni oo wasaaradda amniga hogaamiyaas mayba waa usbuuc loo ahay wal oo meel raay oo meel raay baarlamaanka iyo iyo kirin hato mee arbaa kastaba mayba guddiga amnigan isku haya xogta shal qaadade akhbaarka shal qaadade marka arrintiyeeda mayba arrin oo oo meelray dardarshi iday idan dareertugu sidaadiba hadda la dareerta mayba degmooyinka koonfur galbeed oo dhan mayba waa howlgeli ku wada jara isku dhafka ciidamada ayaa ku jiraan oo koonfur galbeede taliyaal cusuban la jiyahay marka mayba waa koonfur galbeed mayba waa horaan dareerta nimanka oo nabadiidkana mayba baaqa andiraane inti inti gabalkiinsiinka dhiin mayba waa number cafiskii oo madaxda soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliyeed iyo maamulka koonfur galbeed infidiyam inay ku faa'iidaysadaan may kaleba baaqan sii diraane dadka oo meel raayis dhaqaalaha siyaw dadka oo meel raayis akhbaaraadka siyaw arrimooyantiyo kuwaantooga nafta bini'aadanka mayba hal mar lay buhaas geekyeelinka tiragala mayba hal saacdood marka darsada korto marka walka dilay iyo meel raayis walka qarxiya intuu walaaswalba ku jiraan marka mayba aan ka baaqanaha in dowladda la shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo melray kuwa gaarka ee koonfur galbeed iyo booliiskaba in la shaqeeyaan ogta adiba adiba arga korta somaliland waybu ahaa dadshe iska taladeen puntlandna dadshe iska taladeen reer koonfur galbeedna mayba la fadayoon intay iska taladaan maybu waa tanyadee haddii balweela cudub walku adkaadeen nanka haddii isu madax iyo hal qof leh waay wal isu ilaahi uma qabdo karo amiirka in la caddeecawo laakiin bulshadii iyo melray iyo dadka deegaanka in la shaqeeyaan dowladda garab surumaan la shaqeeyaan maleray number wala isu ka tara karo inuu isu ka tara way ee tan kale bayba iyana inta uu sheegay dadka Soomaalida oo oo reer koonfur galbeed oo diaspora oo dibadda jir mayba dowladda hadii bilin garab surugna oo contribution bilin garab surugna maleray isu lahan garab surugna wal kasta dhin kasta lahan ku kaalmay mayba waade ee bedkin beertin mayba waa nabadil aan shur ku qaadada wal dulaaye nankii uu kala fadano wal goorey wala baha silay hadas mayba laha marka meel ismail raayis deegaankii iyo dadkii isu ku dhawaateeyay fadeen oo walqaab daruun isu sheegay fadeen sida dadka kala jaaliidiyo kala oo kale siinantii ka dayataano meel raay wadankii meel raay siin nigi kiidin meel raay lis garab suruma meel raay sida tunad ku aado yaa ku ayo tan lay meel raay usii qabaay qabiil hebel qabiil hebel lin leey maahina may buu nanko qabiil qabiil ko kale oo meergaas iyo nanko qabiil ko kale oo min sabtirsan afta soo iska dhiyaw waa dadku aado yaa ku ayo marka may baa laha arrintiyeedana meel raay in ganyaal isku qabsado dowladdana la garab suruma meel raay adowgana dhinigoo lagu wada naga dadka deegaanadaas shabeellaha hoose ka nool gaar ahaana meelada howlgalka isu ku dareera dad shacabka ka nool oo muddona dhibaato ka haytay gargaar aan baahanayeen oo haddana dagaal korjoolo ka galay isla hadda ama wakhtiganba dhibaato dhibaatadii iyo hayta dhibaato kalan ka sii dirsantay baarlamaanka koonfur galbeed iyo guud ahaanba dowlad goboleedka koonfur galbeed qorshe unku degsan dadkaas shacabka eh awdheeglo oo kale caanoolo oo kale deegaanada ciidanka galanta ka dhikeen qorshe unku degsan jirta
dowladda koonfur galbeed mayb waa arrimooyayu wakhti horeba ku diyaargarowtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee koonfur galbeed iyo meel wasaaradda amniga mayb waa shaqooyin shumeel inta badan hasadhaxgalaayaan meeliisado oo kale markii hadda awdhiglo kale leeyin qobodi mayba waa wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo iskaaladayaan mayba wasaaradda arrimaha gudaha assessmentaha kasoo biyaasa mayla raayis markii assessmentaha kasoo biyada isku markiiba mayba la jeeyey leerarkiya la jeeyey mayla raay walaagay baahiyooyin shoo eh saldhig yalla ha dhisee wasaaradda amnigan iyana mayba iyana mayba ku kaladaasayhan sidii booliis degdeg ee meelaba la kajeeyey fadii maxkamadoogii iyo mayla raay iyo aasasigii beeskiisi laha ka dhisa fadii ee bariire iyo iyo caanoole degmo magaalooyinkaas ugiina badan oo waqti hore laha qobodi mayba hadda geeka adeegsho aasaasigoo dhanbe an wada dhunye awdheegnana mayba waan saasoo kale haddaniya ku rajeeyaan maalmaha dahaan haddaan ifoole mayba wasaaradda arrimaha gudaha qaybtiya ku qaadadaas amniga meel raiisun qaybtiisa ha ku qaadada oo koonfur galbeed wasaarad kasta oo koonfur galbeed ku mid ah meel alla meelila qobo mayba wasaarad kasta mayba waa qaybtiya lata ku qaadadaas marka se oo meel raay dadkaasi wey inta badan aqlashoo liin bedeli meel raay isliin gumaysaday sidii lahan ku saari wasaaradda waxbarashada mayb ahaan qaybta waxbarashada ayaa isku markiiba si degdeg aan qobadaasa iskoolada dayactiraasa cayaalka dugsiga la jeeyay uniform shan buwagsho manhajkii oo dowladda soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliyeed iyo maamulka koonfur galbeed isla kaaladaan iyo hor lagu jeeye dhinaga amnigana mayb ahaa booliiskii iyo meel raayis weli odadkii ismaamulkii hoos ahay yana si degdeg hooliyaan hooliyo ku qobadaas booliiskii iyo yana intayayaasa wasaaradda arrimaha gudahana mayb ahaa maamulka isku markiiba mayb ahaa maamula meeliyada magacawaasa meel raayis aasasigii aan baahanaayna meel raayis hay-adooyin oo kaalmeeya iyo arrimo soo dhambeeyana meel raayana saas ku walaasa marka nidaamka dawliga ee hadda koonfur galbeed ku jira maybo aid aid ya meel raayis eddilanay sidaasii bogda maybo madaxweynaha koonfur galbeed markii uu isuun dooranay codka aqlabiyadda baarlamaanka usa ka helay golaha wasiiri iyo isuna ha magacaaway golaha wasiiriintii maybo aha runta markaan ka sheega dad master waa ka jara dad oo meel raayis oo dhalinyare iyo aan badanyin inkastoo dadkii hore haroogi jireen meel ray qaar badan ha ku nagadeen laakiin may boo dad oo meel raayis eed iyo eed meel raayis in wal qobadan aan baahan tan kale haddana dowladda koonfur galbeed iyo shacab sheeba may buu ahaa in wasaaradba wasaaradda kale tan meel wal ku feel ku qabatay oo kale tartan ajar markan marka tartankii sugahay oo meel raayis ma dhiirigelinta madaxweynaha ka suubiyay walkii la xisaabtamee walaagada laakiin admidi oo badan qobadu ay tahay meel raayis bulshada ma lagu hayso dhinigu aan ku biramaastilari may buu wasaaradihii eed iyada meel raay shaqadii intiyo badan eed iyadan faylata marka taasna unku kuma hadnagaan